bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsan siinhayta barakacyaal horeeya way bahadeerahayana guda magaalada tambaydhaba xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo weybay ku hadaleen dhacdii shalay kudhiidi gobolka shabeellada hoose gudoomiye jabaare oo degay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya wasiirka cusub ee amniga soomaaliya ku hadalaya xalinta amniga muqdisho xiisadna way bageeka ku teeganaytay degmada hobyo ee gobolka muduga akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal wayba ku mid aha milatariga nigeria oo weeraran boko haraama tresman oo difaacadii xiriirka iyo u k la laegta sacuudiga iyo weliba khasaaro qaraxii ruushka oo korortay
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinimo talaada oo arbaanaha galahayta taaragdan iyo ka-eedanta afarta bila afaraad sanadka lamada kuntum iyo todobada ka dhowaada dhugunsadayaal warkii oo fisanga barakacayaal hordhe oo kuruuran deegaano ku tirsan baayibakoolahaana soo saameeytay abaarta ku jarta koonfur galbeed iyo weybayo hadeerahayana guda magaalada dambaydhaba faahfaahinta warkan weybaninhaya xasan cali daawud xasan sheelara yeegoyo jaraan abaar eedan bahasan oo saamaytay dadka iyo duunyada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo midba maalanba maalanba ku dambayta beledka baydhabo iyo hadeerahaye dadii waxa ku bogtaali deegaanada andhadhow beledka baydhabo mar ana boogadi kaamumka kayaalan duleedka magaalada baydhabo iyo midba ana kala kulmay oo nahay eed an fara badan oo eed an dhiban islamarkaasna iyo teeganayeen meel bannaan ee ayuu faamow alayow maybwa hooyadaow maybana wedatay siyeed yaale maybanaha ku bogtaalay degmada diinsoor ee gobolka baay maybana iinku warantay dhibaatada dhabta ee oyaha kamartii jidka isada hadda haasheeyi faamoolyo diinsoor maya haluga sagaal berige sagaalkayakoy oon i dhabaati rafaad i maalo hoolo erigii loogamay noo dhammaadeen beerale ahaynay beerayabaas erlada biilkuhay kii hore dhabaatinkos tumishan doo loogamay ree dhammaadeen adeeringiyoonay walaay dhan sadardarme oon i dhabaati gaajo yaalnaygabasiyad awsho isla jarna waana isla koyni rafaadii saareeriya awlaadag oorta iyoonay jeen aankamay ku obsaday inay gacangobadna miinsanay oo unta halnu irsaag halnu biyo halnu ba'a halnu guda halnu adduunyo halno fadaan dhinaga kale anti ana kaamkaas roogi iyo midba ana la kulmay ciyaal yaryar oo nahay muddoyo i waalidiintiio ismoogayeen islamarkaasna waalidiintiio iyo haku katabeen jidka maybana iinku warramen muddadiiyooga i waalidiintiio shay maqnaayeen iyo dhibkayo haka mareen jidka galoorogoy toodar haluwayn dhibaatay gaajiyo adayaagunaabtay adayaagoy shambilanan jirooyinkoyn dad oo muslim weeyaan ibankasaane oo yaana habaalbarbarinayoo ku jirtaan nootar geeraar haluwayn toodar maya muslimkaasku darayo isku dabkay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo mayba abaarto an saamaytay si hoogan iyagoo maalanba maalanba ku dambaytana qoysas eed an fara badan iyo hadeerahayaan beledka baydhabo iyagoo mid walba hamiyow intii usa jidkaha ka jara inay usa hela nolol ku duwan tan usa horeehan ku roori balse mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-ado internationalke iyo mayba wadana qorshe iyo dadaalo eed an fara badan iyo kafadahayaan inilika badbaadi dadkaas oo nahay ha ku bogtaalahayaan deegaanada andhadhow islamarkaasna hadeera
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaar ayaa sheegay inta xildhibaanada baarlamaanka lankubahanya intii roogtayaan kulamada baarlamaanka wayba uu sheegay intii oon aqbali doonanta xildhibaanadii oosisoe iyo oon ku muqnaadan kulamada baarlamaanka wayba uu sheegay inta xildhibaanada qaranka lankubahanya intii oo ilaaliyan sharciga islamarkaana yoosisax ee oon guud aan waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran oyoon dhaaradeen gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo xildhibaanada qaranka saas oo kalanka baaqayntiyo mar welba ilaaliyaan mas-uuliyadda saaran iyo gudashada waajibaasho waxaanu ku furnay boqol iyo toddobaatan iyo afar uu kalfadhiga ku furmay haddana waxaa fadhisa boqol iyo kow iyo afartan waxaan mana anfacahay kooramku waa buuxa laakiin mana anfacahay inta la yimaado la seexli iska baxo qof aan iimaanu la mid yahay hadda go-aankii baa la qaadanaya ninkii hadlay oo baxay ama kuwa dhegaystay muxuu faa'iida hayaa muxuu xilkiisu hayaa war qofka halkiisi cod waa konton kun oo qof oo soomaaliyeed ugu dhigma allah idin fahamsiiyo gacantaa la taagayo waa hamsiin alf soomaaliyaad wakiilka tahay marka inta timaada iska bixaysa hadaa ma istiriya xilka aan fahamno xildhibaannimada aan garanno mas-uuliyadda culeyskeeda aan garanno aan xishoonno shacbiga aan ku xishoonno allada aan ka cabsanno gudoomiga baarlamaanka soomaaliyeed dhowr marshaac inteele ganahow xildhibaanada hanhaadarna kulamada baarlamaanka xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybay ku hadaleena dhacadii shalay ku dhiiday gobolka shabeellada hoose waa kumar kaleed xasan cali daawud xasan sheelar oo faahfaahinta warkanin haya kadib markuu reed maalintii shalay ciidamo ka tirsan amisom iyo dad rayid ee ku xasuuqeen gobolka shabeellada hoose iyo mayba dhacdadaas weyti ku hadalay xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano maxamed caafaa'i cali iyo xildhibaanad faadimo cabdiraxmaan maxamed iyo mayba ku mid eeyena xildhibaanada ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maybana iyo sheegeena iniye arrinnanin dulqaada korna islamarkaasna lankubaahanyii dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed inayo si degdega walankuga badan magacayga waxaa la yidhahaa xildhibaan maxamed caafaayi cali kana tirsan dowal goboleedka koonfur galbeed kana soo jeeda deegaanka degmada baraawe waxaan halkaa cawada aan ugu gudbinayaa cabasho naga soo gaartay deegaanka tuulada fadidheer ka tirsan degmada baraawe dad shicib ah la xasuugay saacaduna ahayd sagaal saac iyo rubi ayaa dad shicib ah si arxam darre ah meesha looga xasuugay waxaana ku geeriyooday sidaa haddaan warka nagu soo gaaraya islaam waayeel ah siddeetan iyo laba jir ah gabar amoolo ahna waa la xabadee nin kale dukaankiisa iska gadanayna isna waa la xabadee guryaha saddex guri iyo hal baabuurna baabuurtay mareen marka abashadaas ayaan rabnaa inaan aan gudbino aan aan aan adduunka aan gaarsiino haddii alle tirada rasmiga sida hadda warka naga soo gaaraya awal hore gabadhii oo islaantii siddeetan laba jirta waa dhimatay horta taas waa iyada waaba markii goobyaalaba aheed meesha hataa hilibkeesii gooni gooni ayaa hub weynaa ka dhacay gabadhii kale dhaawacan waxaa naga soo gaarayaa in ay dhimatay hadda warkaadana soo gaaray casarka waa nooleed halka kale wiilka kale ayaa dhaawac ah isagana halis ah intaas marka ayaa jirta tirada rasmiga ka dhaawacantay hal nina hadda ilaalaan haynaa waxaa jirta markaa islaan iyo afarteeda unug ay ilaa si ay u ordeen nolol iyo geeri midna aan lagu ogeyn xildhibaan faadumo cabdiraxmaan maxamed cabashadan wadana waxay ka mid tahay amisom ayaa maanta sagaal saac iyo rubi markay ahayd ay u geysteen dad shacab ah gumaadeen meel la yidhaahdo tuulo fito dheer la dhahayo degmada baraawe lixdan dhinaca muqdishoay ka tageen waxay u socdeen baraawe kolonya socotay ahaayeen miinaa la kacday miinadii markii la kacday sida hadda annaga warka nagu soo gaaraayo wax dhib gaarina ma jiro markii miinadii la kacday waxay weerar ku qaadeen dad shacab ah degan tuuladaas tuulada waa laami waa muuqataa tuulada laamiga agtiisa waa ma kala fog tuulada iyo laamiga aad ay isku dhowyihin hal kilomitr had meelahaase ay kala jiraan dad noloshooda xoolo iyo beer ku tiirsanay ahaayeen ilaan dadkii hadda ayagaaba awaaro iska gashay xoolihii qaar wayba iska dhammaadeen beerihii roob male ayagaaba nolol xun ku nool dadka aaday u liidataa noloshooda ayagoo noloshaas ku noolaa amisom maanta gumaadkaas u geysatay waxaa dhintay sida hadda noloshoo sheegay islaan siddeetan jir ah waa maqalnay waxaan maqalnay gabar kale islaan camoola ah wiil ganacsato ah saddex gurina gaarigii inay marsiiyeen baa gaari caasi meel yaal baabuurtooda waaweyn ay dul marsiiyeen marka dhibaato aad u foolxunaa ka dhacda hiilada rasmiga dhimashada hadda aan hayno laba waaye dhaawacan ilaa saddex meelahaasaan haynaa dadaanba nolol iyo geeri la hayninoo maqan caruur ilaa afara hadda la sheegay aan la haynin hooyadoodoo maqanoo la haynin dad badanaa maqan tiro rasmi ama bixin karna markuu waaga bari arrintaas horta gobolka shabeellada hoose dhibaatadaas gumaad xoog leh ay ku hayaan niminka amisom la dhahayo marka ugu horreysa ma aha marka labaad ma aha marka saddexaad ma aha ilan hadduu ilaahay yidhahdo waxaa naga go-an arrintaas sidii annaga wax ugu qaban laheen falkaas ayaan ku jirnaa hadduu ilaahay yidhahdo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ilaa iyo haddii isun ku hadalna markii laku reebay xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya arrintaas way oo ka dhiidii gobolka shabeellada hoose maalintii shalay ma-emadi inkahoreyti dhacdada ma ogaan oo kale ee ka dhiyaasa gobolka shabeellada hoose bilay u nahadhaaf niyahayti mar dhibaato ma ogaan ee lankajaysadii dad rayida wasiirka cusub ee wasaaradda amniga dowladda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ayaa sheegay intay wasaaradda amniga iyo la kooyi doonto qorshe cusub oo lankaga tiragalin dilaka xasali ammaanka guud soomaaliya gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho wasiirka amnigiya ka dhawaaqay hal kudhig cusub oo lanka tiragalay xasilinta ammaanka caasimada kaas oo xasilinta caasimada saasoo kaleba uu sheegay qofkii shacabe oo hasheega al-shabaab antilasiya u abaalmarin wasiirkiia ku codsadii shacabka soomaaliyeed intiyo la shaqeeyaan wasaaradda usoona ballanqaadi intila tayay doona ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya wayba us hooste ku xariiqay intiya muhiimata inti si wada jira lanka wada shaqeeya xasilinta ammaanka soomaaliya gaar ahaan caasimada soomaaliya ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiir wasiirka xogin iyo wasiir dowliyadii hore oo maanta xeelka midwareejinayo wasaaradda amniga run ahaantii waxaan ku bogaadinayaa hawsha wacan ay qarankoodu qabteen maadaama ay xilka ay haayeen soona gaarsiiyeen meel wanaagsan oo laga ambaqaaday waxaan sidoo kale ku bogaadinayaa dhammaan saraakiisha booliiska iyo sugidda sida ay har iyo habeen ay u taagan yihiin sugidda amniga muwaadiniinta soomaaliyeed mudan baysuaarsoogeen waxaan ballanqaadayaa inay wasaaradda amniga la iman doono qorshayaal lagu sugayo amniga guud ee dalka sida ugu dhaqsiixa badan aana ugu wargelin aan uga howlgeli doono na magaalada muqdisho oo caasimada dalka waxaan rabaa halkudhig aan sameeyo halkudhigaas oo ah xasilinta caasimada mudan ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaan xukuumadda waajibka saaran in ciidanka ammaanka loo dhamaystiro agab iyo cudud inta ay u baahan yihiin loona huro maal iyo maskax sida loo fayeen lahaa ciidamada qaybahooda kala duwan ka shaqaynta amniga waa mas-uuliyad saaran dhammaan muwaadiniinta sidaa awgeed waxaan ka codsanayaa inay gacan noogu siiyaan amniga sidoo kale waxaan ka rajeynaa ummadda soomaaliyeed inay noogu duceeyaan xilkaan culus aan qaadnay maaha xil fudud waxaana ogaataa wasaaradda amniga waa wasaaradaha dalka ugu waqtigan xaalalka ugu waybua hadalkiin ku horeeya wasiirka cusub ee wasaaradda amniguusa ka hadal tan imarka iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ansaxiyaan wasiirada cusub oo uusaha magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre waybana hadal sheekeeday hadda xilla soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo ku dhiyayaan qaraxyo iyo dilala wararkuuna geedka ku helaani degmada hobyo ee gobolka mudige waybayo sheegaan antimiilaasyo ku teeganayta xiisadan dhexayta maamulka degmada hobyo isaasoo kale kooxo bur-ad eh oo haafu duubadeen doon ganacsi ciidamada galmudug ee ka sugan hobyo la sheegay intii oo iska aruuriyayeen duleedka magaalada islamarkaana kooxo bur-ad badeeda iyo ka sugayeen meelan dhow degmada hobyo islamarkaana iyo ka haysadaan doo iyo ka haysadaan doonta maamulka degmada hobyo iyo iska diyaaryaha intuu saafuri doontaas haddii iyo wadahadal diidaanna kooxda burcadbadeed iyo dagaalka qaadayaan cabdinuur oo ku mid a dadka ka nool degmada hobyo iyo warbaahintan sheegay inta kooxo doonta ganacsiga afduubdaan iyo eedan hubaysday aan hubaysnaayeen guddoomiga degmada hobyo iyo ambaaray falka burcadbadeed ayoo ka kaheen wejbanoosi shacabka kanoo degmada hobyoonka baaqa intay ku qayb qaadaan howlo laha ka badbaadiyahay doontaas meelo warkaas kulu dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ciidamada milatariga dalka nigeria bilaabeen howlgalkan ka dambe ooiyo sheegaan antioha ka afjarayaan kooxda lamaga batay boko haram ee ku dagaalamaasi dalka nigeria howlgalkan yeela ka magacaab howlgalkan yeela ka sheegay intuusay weerarkan ka dambeeya boko harama ciidamada milatariga dalka nigeria iyo taageerahayan diyaarado dagaalka iyo gudoon galeen dhulka kaymo ayo ka sugayeen maleeshiyaadka boko harama ciidamadiiyo inta badan kulu wareegeen kooxo dhulka kaymo eh ayo ka dhumalay sida jareemilesa howlgalkan yoway bawuse ka dhawaaqay madaxweynaha dalka nigeria mohamed al buhari saasoo kale howlgalkan yoway baa ku qayb qaadahaya dalalka afrikaanka ee deriska le ee dalka nigeria ra-iisul wasaaraha baritaan haweeneyda le ka magaca uu tareesmaya difaacday dareerkiiyo ka seeda lahaydtay sacuudi carabi weybanaya sheegday anti xiriirka u k lalata sacuudi usu muhiimgayi ammaankii horumarka ra-iisul wasaare tareesman yaa wajahada su-aalo ku saabsan taageerada u k ee xudhafada uu soo hogaamiyahay sacuudi ee ee la dagaalamo jabhado ka sugan dalka iyo deriska yin ee yemen laakiin ra-iisul wasaare teresman weybaya sheegda in tiyasaas oo kale deeq eedan badan iyo kabiyaasa warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal idaacadda warsaga magaalada baydhabo hamiinimaadan dhugunsadayaal intaninkaga warkaan mashuur ismaaciil axmed aysin la dareer siyaasi saalaha qaysna farsameeyay intii warkanka lamid ee reedanku kulmaana way basin ku tabaana sidaasiyo nabadgelyo